raxmaani raxiim subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo idin joogtaan kuna soo dhowaada warka aruurnimo ee redio muqdisho qodobada wararka saaka aan idiin haynana waxaa ka mid ah taliyaha ciidanka booliiska soomaaliya ayaa tababar u soo xiray ciidamo ka tirsan booliiska oo tababar ku soo qaatay dalka aynu walaalaha nahay ee jabuuti dadka deegaanka ee is-abaabulay lana dagaalamo maleeshiyaadka al-shabaab oo ayaa ku qasbay kooxda inay dib uga gurtaan deegaano hoos yimaada degmada cadale ee gobolka shabeellaha dhexe wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa kormeeray guddiga qaran ee shaqaalaha rayidka soomaaliya oo qayb ka qayb gashay shirka hal abuurka afrika kaas oo ka furmay magaalada ankara magaalada akra ee caasimada dalka gaana gudoomiyaha cusub ee degmada shangaani ayaa la wareegay xilka kadib munaasabad ay ka qayb galeen mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka banaadir dhakhaatiirta aan xuduudda lahayn ee ka howlgala dalkaasi kongo islamarkaana howlgal howlahooda ay u xoogan yihiin cudurka ebola ayaa lagu soo warramayaa in xilligan ay cabsi xooggani soo wajahday
waxaan u baahannahay inaan aragno soomaaliya oo nabad ah qurux badan islamarkaana barwaaqo ah laakiin weli ma isweydiisay muwaadin inay maqan tahay kaalintaadii mawaadan ogayn muwaadin guushu inay ku timaaddo marka si wada jir a loo howlgalo guuldarraduna ay timaaddo marka mid mid loo shaqeeyo oo qof kastaa danta guud uu ka hormariyo dantiisa gaar ahaaneed madaxdeennu guusha waa inagu hoggaamin kartaa annaguse waa inaan noqonnaa dadkii garan lahaa aan wadajirno walaalayaal gacmo wadajir bay wax ku gooyaan
intaasina waxay ahaayeen qodobadii warkayga ugu doorka roona haatanna u diyaargaroowa isagii oo dhan taliyaha ciidanka booliiska soomaaliya ayaa tababar u soo xiray ciidamo ka tirsan booliiska oo tababar ku soo qaatay dalka aynu walaalanahay ee jabuuti magaalada jabuuti ee caasimadda dalka jabuutina warkan waxaa inooga soo diray wariyahayaga halkaas inooga soo waramaa mikhaa'il cabdirashiid barre xafladda xiritaanka tababarka ciidamada booliska ee soomaaliya oo lagu soo gabagabeeyey dugsiga idriis faarax xabane oo ku yaalla duleedka caasimadda dalkani jamhuuriyadda jabuuti ayaa waxaa ka soo qayb galay taliyaha ciidamada booliska ee jamhuuriyadda soomaaliya jenaraal cabdi xasan maxamed waxaa sidoo kale kasoo qayb galay taliyaha ciidanka booliska ee dalkani jamhuuriyadda jabuuti kornel cabdulaahi cabdi faarax wasiirka arrimaha gudaha ee dalkani jamhuuriyadda jabuuti taliyaha ciidamada jandarmaariga iyo sidoo kale saraakiil ka tirsan ciidamada booliska iyo weliba taliyaha sare ee ciidamada dalkani jamhuuriyadda jabuuti xafladan ayaa waxay ku bilaabatay gaadikaciyaar ay ciidamada tababarku usoo gabagaboomo ku muujinayaan awoodooda iyo sidoo kale tababarada ay qaateen waxaana markii goobtaasi ay soo gaareen ciidamadaasi khudbad u jeediyey taliyaha ciidamada booliiska ee dalkani jamhuuriyadda jabuuti kornel cabdulaahi cabdi faarax waxaa ii farxada war indhahay ku soo arkay koo iyo tobankii lood ee nagu horreeyey oo dhan inay maanta yihiin ciidamada nabad sugidda magaalada muqdisho gacanta ku hayeen waxaana filay idinkuna inaad noqon doontiin xilaad noqotiin kuwii walaalahoogaas isgarab taagi doona hawshaa loo igmadayna la gargari doona
waxaa sidoo kale goobtaasi isna hadal ka jeediyey taliyaha ciidamada booliiska ee jamhuuriyadda soomaaliya sarreeye guuta cabdi xasan maxamed
waxaan rabaa inaan u sheego mujtamaca adduunka in soomaaliya ay hagaagtay in soomaaliya amnigeeda sida muxuu ahaa maalinba maalinta ka dambaysa uu isa soo taraayo gaar ahaan magaalada muqdisho oo qaraxyo iyo dhibaato badan ay ka dhici jireen intii muddo ahba amnigeedu waa isa soo taraayeen dunuubta hadda ka dhacdaa waa dunuubta dunuubada caadiga ah ee ka dhaca dalalka oo dhan caasimadaho ka dhaca ayaa ka dhaca hadda muxuu ahaa safaaradihii iyo amnigii iyo waxaad u malaysaa aad iyo aad inuu soo hagaagay markii loo kombeergareeyo sanooyinkii tegey waxaana ku tala jirnaa sanooyinka soo socda inta ta inuu ka sii kordho oo ka sii wanaagsanaado waxaan rabaa inaan la dardaarmo ciidankan muxuu ahaa eh, eh, maanta eh, tababarka u xirmaayo inay uga faa'iideeyaan dalkooda iyo dadkoodii wixii la baray takhasusaadka kala duwan oo aanu doonayno mar marka soo socda iyagu inay macallimiin noqdaanoo ugu dambayntii waxaa halkaasi hadal ka jeediyey wasiirka arrimaha gudaha ee dalkani jamhuuriyadda jabuuti waxaa markuu madaxweynuhu nagu wada siiyey waana wixii la qabanayo laba iyo toban gruub baad sheegaysaane konton hadday qaadanayso kontonka waan gaadhsiinaynaa siday soomaaliya u nabadooyo
waa kuwan ciidamada oo tababaradaasi ay ku qaateen goobta soo bandhigaya iyadoo ay tababaradu isugu jireen sida looga hortago kooxaha argagixisada ah ilaalinta madaxda ka hortagga rabshadaha dibadbaxyada rabshadaha wata iyo weliba arrimo kale
mikaa'il cabdirashiid bare raadiyo telefishinka qaranka soomaaliyeed jabuuti
dadka deegaanka ee ka dhiidhiyey dhibaatooyinka ay ku hayaan maleeshiyaadka al-shabaab islamarkaana la dagaalama maleeshiyaadkaasi ayaa waxa ay howlgallo ay k- kaga soo horjeedaan oo ay ka fuli- ku fuliyeen kooxdaasi waxa ay ku qasbeen inay dib uga gurtaan deegaano hoos yimaada degmada cadale ee gobolka shabeellaha dhexe taliyaha kooxdaasi la magac baxday macawisley axmed dhegey xurshow oo la hadlay redio muqdisho ayaa sheegay inay kordhiyeen howlgallada qorshaysan oo ay ku bartilmaameedsanayaan kooxda al-shabaab taasina buu yidhi ay ku qasabtay in ay dib uga gurtaan deegaanadii ay horey u kaga joogi jireen oo ay dadka ku dhibaatay jireen isagoo arrimahaasi ka hadlayana waxa uu yidhi walaal eh, howlgalladii ugu dambeeyey oo ku jirnay kula jirnay cadowga anigoo ah magacaygu yahay axmed dhigay xuushow ka howlgala gobolka shabeellada dhexe khaasatan degmada cadale turuudi hoostaga jacali geelgud waxaa idiin sharaxaya ummadda ummadda soomaaliya u sheegaya cadowga ugu waxawaaye nimanka la yidhaha baxay khawaarijda howlgalladoora anigoo marba aan ka nasan ugu dambeeye meesha la yidhaha alfurqaan hadda lagu soo dilay nimankii saraakiilahay oo al-shabaab mise ka aruska ahay waagana aadaba joogno oo kusii siqayna mar kastaba markay jakfo ay ka keenaan meel oonaba wuxuu yidhi ninkii dhofkumida geeridu dhibaysaa
waa garta howlgalkaaynu si sharaf iyo qiimo leh u socdaa dawladduna waa nagu garab taagan tahay oo maaragtaa si fiicana boqol kiiba boqol ay maaragtay ha howlgalkan u lamalaaban yahay awood oo sharaf leh oo ilaahay inaan noogu kaalmeeyo ummadda soomaaliyeedna iyo hadda ay garabka haysataan hadda oo rajo fiican aan haysana insha allah haddii ilaah yidha waa tahay axmedow waxaan ognahay in tiro yar aad ku bilowdeen howlgalkaasi een- een al-shabaab aad kula dagaalamaysaan een, markii dambena ay tiradii een, aad hesheen rag badan oo idinla fahmay oo idinku soo biiray ood boqolaal gaarteen dadka deegaanku sidee bay u arkaan howlgalkan aad kaga soo horjeedaan al-shabaab
ee dadka deegaanku wax yaraa ku bilownay howlgalkan oo markaa shaqadan gelaynay oo nimankaan cadowgaa la diriraynay oo gumaysi kasoo cararaynay oo gabartaada amba wiilkaaga geed kusoo xir ah ka gadoodnay dadka shacabkaa waa duleynayaan markii hore ummadda waa u cabajugleeyaan waa biraynayaan dadka shacabkaa markii hore yaraa waxaa moodaa inuu oo kow aa yarayn inuu yaraa qalqalay uu nimanka wax la safan oo uu naqday lamana safane ee waa waa shaydaan shaydaankuna dowladdiisu waa khatar leedahay waa garta
hadda shacabku filgin iyo qora iyo dar waxaa wata u haystaa dagaalka waa ku wada jufnaa
wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa kormeeray guddiga qaran ee shaqaalaha rayidka wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada xukuumadda federaalka soomaaliya mudane sidiiq xirsi warfaa ayaa kormeerkiisii saddex biloodlaha ahaa ku tegay ah, xarunta guddiga qaran ee shaqaalaha rayidka halka oo ay warbixin la xidhiirta waxqabadka guddiga ku siiyeen guddoonka gudoomiye ku-xigeenka guddiga qaran ee shaqaalaha rayidka cali muumin muudey ayaa bogaadiyey dadaalada uu wasiirka ku bixinayo horumarinta shaqaalaha wasiir sidiiq warfaa ayaa dhankiisa sheegay in si siman inuu uga shaqayn doono wasaaradda iyo xarunta guddiga isagoo ku dhiirigeliyey guddoonka iyo howlwadeennada guddiga shaqaalaha in ay u ha- inay kordhiyaan shaqada ay u hayaan wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada xukuumadda federaalka soomaaliya mudane sidiiq xirsi warfaa oo muddo ku dhow sanad xilka haya ayaa markii labaad kormeer saddex biloodlaha ku tegey xarunta guddiga shaqaalaha rayidka ee dowladda gudoomiyaha cusub ee degmada shangani ayaa xilka la wareegay kadib munaasabad ay ka qayb galeen mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka banaadir nuur siciid taaliil ayaa warkan inoo faahfaahinaya
gudoomiyaha cusub ee degmada shangaani mudane aaweed sheekh maxamed amiin ayaa la wareegay xilka gudoomiyaha degmada shangaani iyadoo munaasabadda xil wareejintani ay goobjoog ka ahaayeen gudoomiye ku-xigeenka maamulka iyo maaliyadda gobolka banaadir gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada maamulka gobolka banaadir gudoomiyaha ururka haweenka iyo sidoo kale ururada bulshada rayidka gudoomiyaha cusub ee degmada shangaani mudane aweed sheekh maxamed amiin oo xilka la wareegay ayaa tilmaamay in maamulkiisa uu wax ka bedeli doono caqabadaha hortaagan horumarinta degmada isagoo ka codsaday shacabka degmada ku dhaqan inay kala shaqeeyaan arrimaha amniga iyo sidoo kale horumarinta adeegyada asaasiga ee bulshada maanta waxaa dusha la ii saaray wax yar ma aha waa mas-uuliyad degmo degmana waxay ka tarjuntaa miraayaddii laga dhex arki lahaa gobolka waaye ani marka hal hal kudhig yaraan soo samaystay oo deegaanka aan kusoo kordhiyey oo aan iri shangaani oo horumarta waa muqdisho horumarta aniga runtii nin dhallinyaraa waan ahay laakiin maskaxda dhallinyaro kama ahi runta markaan idiin sheego
gudoomiyaha ururka haweenka gobolka banaadir jawaahir barqab ayaa ka mid ahayd mas-uuliyiintii goobta ka hadlay sharafayna noo tahay runtii inaan dhahno aways soo dhawow aways camuudi waa wiil dhallinyaro ah ku dhashay degmadan ku barbaaray waxna ku bartay waxaanan aaminsannahay halkii ay ka waday sahra inuu qaadi doono hawshana uu halkaas geyn doono gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada ee maamulka gobolka banaadir marwo basme caamir jaketi iyo sidoo kale gudoomiye ku-xigeenka maamulka iyo maaliyadda gobolka banaadir mudane ibraahim cumar mahadale ibraahim dheere waxay tilmaameen in maamulka gobolka banaadir uu dhiirigelinaya gudoomiyaasha degmooyinka ee wada dadaalada kala duwan ee lagu horumarinayo caasimadda iyagoo dhan kala tilmaamay in lala xisaabtami doono habaacsanaanta ka jirta qeybo ka tirsan degmooyinka gobolka banaadir gudoomiye maadaama xilla wareegidda aada la wareegaysid reer shangaani waa dadkaaga kolley aniga kuu fari maayo laakiin waxaa lagaa rabaa waxqabad horumar wanaag daacadnimo daacadnimo inay jirto dadka waa inay kuu sinnaadaan deegaankaaga waa deegaankii qadiimiga ahaa dadka ku nool waa dad nabad jecel dadka ku nool waa dad horumar jecel dadka ku nool waa dad amniga jecel dadkaaga dhexda ugu jir
sida hore loo sheegay dadka ku nool degmada shangaani ee soomaalida ah waa dad nabadeed waa dad jecel dowladnimo waa dad jecel nidaam iyo kala dambeyn marka gudoomiyaha cusub ee aweys waxaan kula dardaarmayaa inuu xilkan adag ee maantii lagu wareejiyey oo ka soo baxo anuu hubo inuu yahay nin dhallinyaro ah aqoon-yahan ah xaq uu leeyahay in la siiyo fursad dhallinyarada aws iyo kuwa lamidka ah nuur siciid taaliil warbaahinta qaranka soomaaliyeed magaalada muqdisho
dalkeena soomaaliya ayaa ka qayb galay shirka hal abuurka afrika kaasi oo ka furmay magaalada akra ee caasimadda dalka gaana cabduqaadir cali axmed ayaa warkan inoo sii faahfaahinaya wasiir dowlaha wasaaradda boostada isgaarsiinta iyo teknolojiyadda xukuumadda federaalk soomaaliya mudane cabdulaahi bilan nuur ayaa goobjoog ka ah shir heer wasiir ee halabuurka afrika oo ka furmay magaalada akra ee caasimada dalka gaana shirkan oo goobjoog ka ahaayeen wasiirada isgaarsiinta iyo waxbarashada dalalka qaaradda afrika ayaa waxaa furay madaxweynaha gaana oo dalkii sanadka martigelinayo kulankan madaxweynaha oo la hadlay wufuudda kala duwan ee shirkan ka qaybgalaya ayaa sheegay in mustaqbalka afrika uu ku xiran yahay hadba sidii loo hormariyo teknolojiyadda iyo waxbarashada wasiir dowlaha wasaaradda boostada isgaarsiinta xukuumadda federaalk soomaaliya oo ka hadlay ahamiyadda shirkan uu leeyahay dalka ayaa sheegay in qorshaha wasaaraddu ay ku jirto sidii loo baahin lahaa aqoonta teknolojiyadda si dadweynuhu uga faa'iidaysan karaan adeegyada teknolojiyadda ee dalka haatan ka jira shirkan ayaa kusoo aadaya iyadoo dhowaan golaha wasiirada xukuumadda federaalk soomaaliya ay ansixiyeen siyaasadda qaran ee istaraatiijiyadda iyo teknolojiyadda taasoo ahmiyad gaar lagu siiyey sida loo baahin lahaa waxbarashada loo adeegsado teknolojiyadda iyadoo lagu xaqiijinayo in dhammaan dugsiyada sare ee dalka ay heli karaan adeega internetka taasi oo ay wasaaradda boostada kala shaqeynaysa wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee dalka
qaar ka mid ah dadka danyarta ee ka soo laabtay waddamada jabuuti iyo yemen ayaa dowladda soomaaliya ka codsaday inay gargaar la siiyo iyaga oo sheegay inay soo wajahday xaalad nolol xumo ah xabiib axmed cali ayaa warkan inoo faahfaahinaya
ma heestaan waxyaabaha aasaasiga u ah nolosha aadanaha sida hooy cunno waxbarasho iyo caafimaad intaba taas ayaana ku kaliftay inay dadkan oo ka soo laabtay xeryaha qaxootiga ee dalalka yemen jabuuti iyo kenya ay isugu soo baxaan waddooyinka waxayna ka cabanayaan inaysan helin ballanqaadyadii taageerada ahaa oo ay u sameeyeen hay-adaha ka shaqeeya arrimaha qaxootiga ee ahaa inay helayaan dib u dejin shaqo abuur iyo maalgelin intaba qoysaskan oo ay qayb ka yihiin caruur dadda ah iyo kuwa baahiyaha gaarka ah qaba ayaa mas-uuliyiinta dowladda iyo hay-adaha ka shaqeeya arrimaha samafalka ugu baaqay inay wax ka qabtaan cabashadooda maadaama ay ku jiraan xaalad cakiran oo xagga nolosha ah waa baaba'sannahay curyaanaan wadanaa indhooraan wadanaa waxaan wadanaa nin waalan waxaan wadanaa maaragtay ummad maato ah doqoyti waayeelo waa baaba'nay haddii waddanka xaq aan ku leenahay waa in shaaqa abuurkii si degdeg aan u helnaa dowladda federaalka inta ugu sarraysa waxaan ka codsanaynaa annaga oo kale ah dadkii jabuuti yemen khaasatan aniga yemena oo hadlooyaa iyo laga soo celiyey muxuu ahay ta kenya inaan baaba'sannahay oo wixii oo dhan dowladdii meelan ka gaarno aan weynay lama heli karo ay naga saaran tahay meel walba waxaa nala soo nalaga soo celiyey qaxootiyada kenya waxaa nala keenay magaalada muqdisho waxaan haysanno ilaahay abuurta ma laha laba kun lix iyo tobankii ayaa nala keenay ballanqaaddii annaga noola soo ballanqaaday wax ilaahay abuurtoo nala siiya ma laha waa dhibbannahay dhaawacaa igu yaallo lugtu waa iga go'an tahay saddex faroodaa iga maqan hoobiyaa igu dhacay waddanka yemena igula dhacay hase ahaatee waa dhibaataysanahay walaalahay soomaaliyeed xukuumadda kulli waxaan ka codsanaynaa hay-addanna keentay in ay maaragtay ay dib noo soo fiiriso ay waxna noo qabato annagoo dan yara waxaan ka codsanaynaa dowladda ilaa heer madaxweyne ilaa heer ra-iisul wasaare waxaan ka codsanaynaa waxna loo qabto hay-adahanu intan garmarkeedna keeneen sidii gidaafadda intayna daadiyeen bay naga mareen xabiib axmed cali warbaahinta qaranka muqdisho warka idin kala socotaana waa radio muqdisho codka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya dhakhaatiirta la tacaala cudurka ebola ee dalka koongada dimuqraadiga ah ayaa soo wajahday cabsi fara badan kadib markii weeraro ay la kulmeen shaqaalaha dhakhaatiirta aan xuduudda lahayn ayaa sheegaya in koox aan heybtooda la garanin ay miinooyin ku xidheen xarumahooda caafimaad toddobaadkan aan ku guda jirno waxaana dhakhaatiirta aan xuduudda lahayn ee loo soo gaabiyo m s f ay shaqaalaheedii ajaanibta ahaa ka kaxaysay bariga jamhuuriyadda dimuqraadiga ee kongo kadib markii koox hubaysani ay isku dayeen inay galaan xarunta kooxda ayaa ah hay-addii ugu dambeysay ee gargaarka ka shaqaysa ama ee shaqaalaheeda kala baxda gobolka bikoka kadib markii saddex ka mid ah shaqaalaha caafimaadka ee daaweynayay cudurka ebola lagu dilay weerar aan la shaacin toddobaadkii hore xere ay ku taalla magaalada bikaka ee gobolkaasi iture wararkaasi waxaa kiciyey waxaa ku wuxuu ku kiciyey ururka caafimaadka adduunka inay shaqaalahooda ka saaraan meesha guud ahaana warkii ood kala socoteen radio muqdisho codka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya akhyaarta wadan laga dhegeysanaysa intaa ayaan kusoo afmeerayaa hase yeeshee waxaa naga xasuusa ciddii uu seega warkan ammaan ka boga inay mar kale dib uga daalacan karto bogga internetka inay ku lehna ciwaankiisu yahay radio muqdisho dot net